Iibka hubka iyo qalabka milatariga ee shirkadaha waaweyn ee hubka soo saara ayaa sanadkii hore kor u kaca muuqda saameeyay dagaalka ka socda Ukraine, Gaza iyo xiisadda ka taagan dalal ka mida qaaradda Aasiya aawadeed. Shirkadaha wax soo saarkoodu kor u kaca muuqda sameeyay waxaa ka mid ah kuwa Mareykanka, Ruushka iyo Bariga Dhexe, sida lagu sheegay warbixintan oo la daabacay Isniintan maanta. Dhaqaalaha ka soo baxay iibka hubka iyo qalabka milatariga ee boqolka shirkadood ee ugu waaweyn hubka ayaa gaadhay lix boqol iyo laba-iyo soddon bilyan oo doolarka Mareykanka ah sanadkii tegay ee labada kun iyo saddex iyo labaatankii, taasi oo muujinaysa in kor u kacaasi gaadhayo in ka badan boqolkiiba afar sida lagu sheegay warbixintan oo uu soo saaray Machadka Caalamiga ah ee Cilmi Baadhista Nabadda ee xaruntiisu tahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Kor u kacaasi wuxuu calaamad u yahay in baahida loo qabo hubku ay sare u kacday wixii ka bilaabma labadii kun iyo laba-iyo labaatankii, waxaana la filayaa in warbixinaha laga diyaariyo sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka uu kor u kacaasi sii socdo, sida uu sheegay Lorenzo Scarzato oo ah cilmi baadho ka tirsan Machadka Cilmi Baadhista Nabadda ee magaalada Stockholm ee warbixintan soo saaray. Maadaama oo ay yihiin kuwa hormuudka u ah wax soo saarka hubka ee adduunka, shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanku waxa ay diiwaan geliyeen kor oo dhan boqolkiiba laba iyo badh in uu sare u kacay iibkoodu sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii, iyaga oo ka dhigan kala badh dakhliga hubka adduunka oo dhan kasoo xirooda. Koob iyo afartan shirkadood oo Mareykana ayaa ka mida boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ee hubka soo saara dunida. Yurub waxay leedahay toddoba iyo labaatan shirkadood waxaana shirkadahaasi weli ku shaqaynayaan qandaraasyo ay hore u galeen sanadkii hore. Shirkadaha Ruushka ayaa iyaguna inkastoo aan xog dhammaystiran laga soo saarin waxay u muuqdaan kuwo sameeyey dhaqaalaha inta ugu badan hubkaasi ay soo saareen oo intiisa badan ay ku isticmaaleen dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine. Wax soo saarka shirkadaha Bariga Dhexe waxay aad u kordheen intii ay socdeen dagaalka Ukraine iyo ka Gaza oo bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii. Saddexda shirkadood ee hubka ee Israa'iil ugu waaweyn ayaa soo bandhigay iibka dakhli gaadhaya saddex iyo toban bilyan iyo badh in ka badan oo doolarka Mareykanka ah, halka saddexda shirkadood ee ugu waaweyn kuwa hubka ee fadhigoodu yahay dalka Turkigu ay soo saareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee baykaarhka loo yaqaano dakhliga lagu iibsadayna uu kor u kacay boqolkiiba afar iyo labaatan.